mashruucan iyo weliba lankugolaya sidii xoolaha ku noola deegaanka balanbaal yong hele lahaayeen daryeelen iskajar caafimaadka calabka fayling iyo ilaalinta daryeelka guud ee nololyo welina mashruuca maalgeliyahaytee hay-adda fawa munaasabada lakadaafura weliba gubro ku ah ee madaxda somalilan iyo hanfaw iyo qeybo shalgadisan ee bulshada xoolodhaqatada deegaanka balanbaala waxaana ku mid ee madaxdii ku qeybgalay kulankii weliba iyo ku hadalina ahmiyadda uu suleeyey mashruucan iyo sida xoolo dhaqatada iyoon ku faa'iidaysada koranga ilaa labadii kun iyo labaatankii labada kun kow iyo labaatankii ka socday mashruucan oo ay fulinaysay hay-adda caalamiga ah ee faw qeybna ay ka ahaayeen bartners kale oo ay ka mid tahay jaamacadda sanaag wasaaradda xanaanada xoolaha iyo jimeerada ama shirkadii dhismaha samaysay dhammaantood ay qayb ka ahaayeen gacanna ka helaysay dowladda oo ay halkay nagala joogaan barasaafka gobolka sanaag iyo gudoomiyaha degmada garadag aaamsanyahay in dadaal badan loo sameeyey oo mashruucan oo nala filiyey uu yahay waxaa u qiimo badan ee uma loo qaban karo waxaana ku mahadnaqayna mid kasta oo hawl ka qaatay dadaal ku sameeyey jumcada ilaahay ina siiyeyna waa ku mahadnaqayn maanta geed beedkani beed buu ahaan jiray bedyii hore aan la xidhin waxaase ka baxeen hoos yaallin waxaa ugu wacan ilaahay soo dhex mariyey hay-adaha iyo shicibkaba caqliga in la ilaashado baynu ugu mahadnaqaynaa ilaahay baale waxaan mahad celinayaa hay-adan fow ee noo qabatay tababarka cajiibka ee aan aqoonta wax ku fahanay ee ay ka mid ahayd shaxdii ay noo samaysay ee ahayd qorshe hawleedka oo aan u bandhigayno haddii ilaahay ka dhigo hay-adaha kale dambe noo yimaadaan toobacanaya mashruucii waa kaa waa nagadlaya waa ceeblaya waxe ceeblaya inta waa afar kilomitroosku wareegoo mashruucan iyo marxaladuhu soo maray kulay jaacad saraan qaybtay kaga jirta wuxuu ahaa in dadka gaarsiiyo la fahansiiyo tababarada ku saabsan khayraadka dabiiciga oo dhan gaar ahaan calafka xoolaha roolkaanu ku lahayna wuxuu ahaa in dadka la fahansiiyo markii hore waxaan ku koobnay wacyigelin degmada garada khaasatan degmada balanqal oo dhan laba laba kilomitr weeran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta hadda joogno wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga iyagoo iska kaashaday hay-adda fow insha allahu waxaan idin leenahay noogu filan inaynu ilaashano waxaa laynoo sameeyey aan wasaaraddu dadaal badan ka gashay inaad ilaalisaan inaad ku fara adeegtaan inaad kufaraadkaada iska ilaalisaan inaad wax soo saarkiinu gaaro degmada garada dhammaan gobolka sanaag oo dhan
xafladan maanta isugu nimi oo ah xaflad yani aad u fiican islamarkaana ah barnaamij horumarineed oo loo fuliyey bulshada ku dhaqan deegaankan balanbaal waa xaflad ka mid ah xafladaha dowlad ahaan ay dowladdu ay ku faanayso islamarkaana waxtarka iyo manfaca u leh horumarinta xoolaha iyo nolosha reer guuraaga